ololahan dhalinyarada ugu wacyigelinayaan halista tahriibka oo muddo toddobaad ku siman ka socday magaalada muqdisho ayaa isugu jiray kulamo ay la qaadanayeen dhalinyarada qeybahooda kala duwan oo isugu jiray wiilalay gabdho iyo waalidiinta oo ay ku boorinayeen inay joojiyaan tahriibka oo ay ka faa'iidaystaan fursadaha waxbarasho iyo midda shaqo oo dalka ay ka heli karaan iyo mid wacyigelina oo ay dhalinyaradan u marayeen warbaahinta gudaha ee bogaga xiriirka bulshada si fariinta ay u gaadho meelo fogfog tahriib maaha talo ha kulansan habaar waalid iyo mawjadaha badda ha tahriibin ee joog dalkaaga joog ilis waxaan ka baraynaa malaayigu intuudan cun lahaa isaga cunaa san nafaqaa wasiiro xildhibaano iyo ururada u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada iyo bahda waxbarashada ayaa ka qayb galayay kulan ballaaran oo ololahan qayb ka ah oo maanta lagu qabtay xarunta jaamacadda joobka ee muqdisho waxaa lagu soo bandhigay boorar ay ku qornaayeen halkudhigyo dhammaantood qeexayay dhibaatada tahriibka inkastoo hoosta laga xariiqay in tahriibka ay keeneen duruufo dalka soomaaliya ka jiro nuur cabdikariin cali oo ka mid ahaa ardaydii kulanka ka qayb galay ayaa ka hadlaya waxyaabaha dhalinyarada ku qasbaya in naftooda ay ku biimeeyaan safarka halista ah dhibaatada tahriibka keenaysa waxay noqon kartaa in uu yahay shaqo la'aan iyo in meelihii shaqada laga heli lahaa inay noqdeen garab ardaygii asagoo wax baranayo ama jaamacaddii dhameeyey ama dhameynin in oo waxbarashadii ka tago oo naftiisa bad iyo biyo ku haligo hase yeeshee aadan cabdulle cabdi oo ka mid ahaa dhalinyaradii soo qaban qaabisay kulankan wacyigelinta ayaa qabo in ay jiraan fursado badan oo laga faa'iidaysan karo halka laga tahriibi lahaa runtii tahriib waxaa ka fiican inaad wadankaa ka shaqayso toban kun oo dollar maanta wadankaa uga shaqaysan kartaa aqoonta aan kaashano waxaa halays meeshan ku ah ujeediin aamin dhulkaaga hooyo waad ku noolaa kartaa runtii waxaan leeyahay mar walbaba dhalinyaroy waanu isticmaalnaa social media aan u istaagno aan ku qorno halhees ah inaanan tahriib wax uusan faa'iido uusan lahayn runtii lacagteennii iyo keliyeennii beerkeennii wadnayna laga ganacsanayaa oo iyadaas lacagtii laga qaatay wiilkeediina ku weysay maxaa maanta u maqan agaasimaha guud ee hay-adda sososba oo u dhaqdhaqaaqda xuquuqda dhalinyarada nuur cabdi jimcaale ayaa ugu baaqay dowladda soomaaliya inay la timaado qorshe guud oo lagu jihaynayo dhalinyarada si tahriibka loo baajiyo runtii waa wax laga murugoodo waxaana u arkaa musiibo qaran oo runtii aan noqon karin laba maalin iyo hal maalin oo loo tacsiyeeyo laakiin u baahan qorshe si wadajir ah looga soo horjeesto oo dhiirigelinayo in qofka dhallinyarada ah uu wadankiisa joogo oo ka shaqaysto xasan aadan sida ugu muhiimsan dhalinyarada kuwa tagay oo wadamadaas qurbaha tagay ayaa inta badan waxay soo dhigaan qadka ama facebook ama waxay soo dhigaan waxyaabo sawiro meelo qurxoran badan ayagoo jooga yani ninkii kale Soomaali markaas joogo dhalinyarka kale Soomaali joogo waxa uu dareemaa inuu markaas ay jirto caqabad asaga asag gaar u ah soo marka dhalinyarada si qurbaha joogto waxaan kula talinahay inay ka daayaan dadka Soomaaliyeed dhalinyarada kale Soomaaliyeed inay ka daayaan waxyaabaha ay ku facebook u soo dhigaan xildhibaan Mustafa Sheekh Cali Dhuxul oo kamid ahaa mudanayaashii kulanka ka hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay in meel la saaro cidda iska leh mas-uuliyadda dhalinyarada ku dhammaanaya badaha ee maalin kasta ka hayaamaya wadanka waxaa la rabaa in la isxisaabiyo oo dadka soomaalida oo baabacay waxaa la rabaa sababaha u baabeen in la xisaabiya la rabaa kuwa tahriiba dhallinyarada fikirka qaldan qaadatay ee baxday ama jaamacadaha ka baxday maxay u baxeen dalkaana laguma badbaadi karo inta madaxda la dhegaysto maalin kasta loo sacbiyo laguma badbaadi karo dalkaan dadka badbaadi kara idinka waaye mustaqbalka idinka waaye intaana isku fikir celceli karta ma jirto laakiin waxaa la rabaa si nabada inaad masaajadiina ku gudbisiin idinkana hantida maqan oo shaqala'aanta ku maqan tahay oo dadku ay u tahriibayaan iyo cadaalad darada jirta waa wax dadka soomaaliya dhexdooda ku maqan waa wax dowladda ku maqan waa wax loo baahan inaad ka hadlaysid iyo aad ka hasid anoo xildhibaan caal rabina cabsidoo kaalla adig baa kaalasiin waalidiin badan ayaa farta lagu gaday in tobanaan kun oo doolar ay ku bixiyaan in caruurtooda ay tahriibiyaan iyagoo rajeynaya inay heli doonaan nolol wanaagsan iyo waxbarasho cabdulaahi xuseen maxamed oo ka mid ah dhalinyarada hadda ka shaqeeya gudaha wadanka ayaa wuxuu aaminsan yahay in intii khatarta loo bareeri lahaa ay ka wanaagsan tahay dhalinyarada dalkooda dhaqaalaha ay ku tahriibayaan ay shaqooyin ku abuurtaan sida hadda loo wada jeedo maamooyinkeena iyo hooyooyinkeena waxaa ku baraarujinayna iyagaa dhibkooda kowkeed because cunugaaga haddii oo dhibaato u socdo aad leedahay isii galla isii soco waxaa ayaan bare cunugaaga toban kunoo dollar markaa siisid dalkiisa iyo dadkiisa inuu horumar qabto oo shaqo badan u abuuri karaa marka waxaa leenahay hooyooyinka inay naqdaan dadka celiyaan wasiir ku-xigeenka dhalinyarada iyo ciyaaraha cusmaan aadan dhuubow oo gabagabadii kulanka ka hadlay ayaa caddeeyey in wasaaraddu ay wado fursado shaqo loogu abuurayo dhalinyarada wuxuu ka bilaabayaa markuu sii tahriibayo oo meelaha qaar gaaro inuu dukumentigii baabiyo kadibna isagoo sidiisa u socdo u dhaqaaqo ma noqonaysa waxay ila tahay in lagu socdo laakiin in waajibka noo taagan ay tahay in arintaas aan ka soo saarno sharci eh, gaara oo lagu xakamaynayo tahriibka si kastoo ay tahay ololahan wacyigelinta tahriibka ayaa ka dhashay kadib markii toddobaadkiina dhaafay badda miditerraneanka ay ku dhinteen dhalinyaro badan oo soomaali ah saynab abukar maxamed v o a muqdisho